بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda toddobiyo tobnaad ee suuratu ruum waxaanu ku joogaa aayadda kontonaad ee suuradda lafteeda haadihi alaayaat mawaadicda ay ka warameen waxaa ka mid ah altanziihu wاltaxmiidu lilahi tacaala liwaxdaaniyatih wa qudratihi wa nicamih nasihidda ilaahay tabaaraka wa tacaala laga beri yeelayo wax kastoon u qalmin oon laayiqu ahayn iyo mahadinta ilaahay tabaaraka wa tacaala loogu mahadnaqayo sifaadka kaamilka ee dhammayska tiran dhammaantood kelinimada uu keli yahay iyo awooddiisa iyo nicamka addoommadiisa uu ku galladaystay darteed loo nasahayo o loo mahadinayo waxaa kaloo aayaadku ay ka warameen ضرب المثل لإثبات الوحدانية لله سبحانه in tusaale loo soo qaatay sugidda la sugayo ilaahay kelinimadiisa uu cibaadada la gaar noqdee cid kale aanay la wadaagin waxaa kaloo aayaadku ay ka warameen alislaamu diin اlfiطrة wاlwaxdaaniya islaamku waa diintii toosnayd ee qofka lagu abuuray ee uu ku dhashay ee towxiidka ku salaysnayd weeyaan oo islaamku wax qofka kusoo dariyo bannaanka uga yimaada ma aha laakiin waa wuxuu ku soo dhashay alla ku abuuray taasaa ama loo daynayaa ama laga duwayaa waxaa kaloo aayaadku ay ka warameen tabiicatu linsaani fi saraa'i waaddaraa habdhaqan habdhaqanka aadamiga ama insaanku uula dhaqmo dhibaatada iyo dheefta labadaba kolba midii soo marta waxaa kaloo ka mid a mawaadiicda aayaadku ay tilmaameen towjiihaatu lilnabiyi sala allahu calayhi wasalama waalmu'miniin dardaaranno iyo towjiihaad iyo talooyin alla uu siinayo nabigiisa muxameda sala allahu calayhi wasalam iyo cidda rumayse ee raacday waxaa kaloo mowduucaadka aayaadku ay ka warameen ka mid ah min adilati tawxiidi wa nataa'iju acmaali اlbashar waxdaaniyada iyo kelinimada rabbi cibaadada loo gaar yeelayo adilada tilmaamaysa ee arrintaa tusinaysa wax ka mid ah iyo addoommadu waxay camal adduunyada ku sameeyaan nataa'ijtoodu halkay ku dambaynayso oo imaa fi ljannati aw fi nnaar qof walibana wuxuu mutaysto uunbaa la marinayaa waxaa kaloo aayaadka alla wuu ku tilmaamay almru biitibaaci اddiini اlqayim wاtaxdiiru min yowmi اlqiyaamah waxaa layna faray in diinta toosan la raaco oo towxiidka lagu toosnaado waxaana laynooga digay si loogu diyaargarooboon loo dayicin maalinta qiyaame iyo dhibaatooyinka dhacaya wax ka mid a layna dareensiiyey waxaa kaloo aayaadku ay ka warameen jazaau lmu'miniina yowma alqiyaamah mu'miniintu abaalmarinta wanaagsan ee ay helayaan maalinta qiyaamaha waxaa kaloo aayaadka u dambeeya rabbi ku tilmaamay adilat ukhraa calaa towxiid illahi wa qudratih wa bayaanu caaqibati اlmujrimiin daliilo kale oo tusinaya towxiidka alle iyo awooddiisa iyo cidhibta mujrimiinta amba dembiilayaashu halka ay ku dambaynayaan allah waxau ihi subxaanah فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون فسبحان الله إله بأن الزهن وعيب لا وأ وحمان ودنكه فن حين وقتك تمسون أدقل بيسان إيسان iyo waxiina wakhtiga tusbixuuna aada waa beriisanaysaan walahu ay walilaah alla ayuunbuu u sugnaaday alxamdu mahadda iyo ammaan dhammaanteed rabbi ayay u sugnaatay oo fi samaawaati samooyinka dhexdooda ayay ugu sugnaatay mahaddaa iyo ammaantaasi iyo wal ardi dhulalka dhexdooda ay yaxmaduhu ahluhumaa macnaha rabbi waxaa mahadinaya ehelka samaawaadka iyo dhulalka wa cashiyan galabtiina rabbi waa nasahan yahay wa xiina wakhtina rabbi waa nasahan yahay tudhiruuna aada duhuraysanaysaan haadihi alaaya ayuu soo deliishaday cabdillaahi bnu cabbaas markii la weydiiyey aayad shanta waqti ee salaadu ay ku kulantay aayaddan uu deliishado waxauu yidhi waxa weeyaan fasubxaana allahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuun walahu alxamdu fi lsamaawaati waalardi wacashiyan wa xiina tudhiruun wuxuu yidhi labadaa aayadood ee isku xiga ayaa shanta waqti ee salaadaba lagu tilmaamay oo xiina tumsuuna waxaa soo gelaya maqribkii iyo cishaha wa xiina tusbixuuna waxaa soo gelaysa salaadii subax wa cashiyan galabtii waa salaada casar wa xiina tudhiruuna waa salaadii duhur shantuba sidaasay ku dhan yihiin haddaba shanta waqti iyadoo la tirinayo laba markii la sheegay ama saddex ayaa waxaa loo dhexaysiiyey walahu lxamdu fi lsamaawaati waalard taa waxaa odhanayaa jalaaleynku waa ictiraad waa jumlatun muctarida waa weedh ama jumlo soo kala dhex gashay mactuufki iyo mactuufu calayhiga hadalkaa hore wax la raacinayo iyo jumlada ka dambaysee ta hore la socota ayaa ay soo kala dhex gashay walahu alxamdu fi lsamaawaati waalard jamalkuna waxa uu futuuxaadka ku tilmaamayaa faa'iidada iyo sababta ama nugtada ku jirta jumlada lasoo kala dhexgeliyey mactuufka iyo mactuufu calayhiga waxaa odhanayaa nugtada meesha ku jirtaa waxa weeyi anna tasbiixahum linafcihim laa lahu tasbiixda ay addoommadu ilaahay nasahayaan ee u tasbiixsanayaan waa iyaga naftooda waxtarkooda laakiin ilaahay wax ugu tari maayaan oo umaba baahnaba fa calayhim an yaxmaduuhu kol haddii tasbiixdu ay dantooda tahay dee korkooda waxa saaran rabbigaa inay mahadiyaan idaa sabbaxuuhu marka ay nasahaan liajli nicmati hidaayatihim ila tawfiiq yacni hidaayada uu towfiiqda iyo wanaagga uu waafajiye uu ku hanooniyey darteed waa inay rabbi u mahadiyaan marka ay tasbiixsadaan hidaayada uu tasbiixda ku hanooniyey darteed macnaha fa subxaana allahi xiina tumsuuna wa xiina tusbixuuna wa cashiyan wa xiina tudhiruuna intaaba xiinadu waxay ku xidhan tahay oo ku tacalluqaysaa subxaanada oo masdera ama ismu masder ah oo macnaha wakhtigaasay nasahayaan rabbi xilligaasay nasahayaan weeyi marka macnuhu waxa weeyaan allaha tansiihda iyo inaad nasahdaan oo u tasbiixsataan idinku toosiye idin waafajiyey waxa uu mudan yahay waafajintaa inaad ku mahadisaan walahu alxamdu fi lsamaawaati waalard sidaasay usoo kala dhex gashay fa subxaana allaahina jalaaludiin almaxalli waxa uu jalaaleynka ku odhanayaa fa subxaana allah bimacnaa sabbixu llaha ay salluu ilaahay nasaha waxaa looga jeedaa u tukada sabbixuu lilaah ay salluu ayaa uu ku macneeyey tasbiixduna qur-aanka way ugu soo aroortaa bimacna salaa iyadoo looga jeedo tasbiixsada bimacnaa tukada markaa marka fa subxaana allaahi macnaha jalaaleynku uu maray iyo tafsiirka ibnu cabbaas ee salawaatu lkhamsi uu ku fasiray lasla jamciyo way isku imanayaan oo tasbiixdiina bimacnaa salaa bay noqonaysaa wakhtiyadanna shantadi shantii wakti ee salaadaha la tukanayay bay noqonayaan haddii sideeda loo daayana wax isdiidaya ma aha oo in awqaadaasoo dhan rabbi la mahadinayo oo la nasahayo oo la xusayo uunbay tilmaamayaan salaada lafteeduna waa xuska alle oo ayay ka mid tahay oo waaqimi الsalaata lidikrii marka waa macaani uun isku imanaysa xuska alla la xusayo iyo tukashadii iyo tasbiixdiiba fa subxaana allah markaa subxaan allah waa ismu masder laakiin bimacnaa dee sabixuu bimacnaa salluu ayaa lagu awilayaa marka sida jalaaleynka la maro laakiin masderka dee subxaanada ama sabaxa masderkeeda saxdii waa tasbiix laakiin subxaana waa ismu masder fa subxaana allaahi ilaahay nasahnidiisa ayaa uu nasahan yahay xiina wakhtiga tumsuuna aada galabaysanaysaan iyo wa xiina wakhtiga tusbixuuna aada waaberiisanaysaan walahu alla ayuu u sugnaaday alxamdu mahad iyo ammaan dhammaanteed rabbay u sugnaatay fi samaawaati samooyinka dhexdooda ayaa xamdigaasi alla ugu sugnaaday oo ehelka samaawaadka mahadinaya waalardi iyo dhulalka dhexdooda ayaa xamdigu alla ugu sugnaaday oo ehelka dhulalka ku nool ayaa rabbi mahadinaya wa cashiyan markaa waxaad ku cadaftaa jumladani ilan muctarido ayay ahayd macduufkiiyo macduufu calayhiga soo kala dhex gashaye xiinadii hore ku cadaf oo waxiina wakti bay yani ayay nasahayaan ama ilaahay u nasahnaaday waxiina wakti ayaa rabbi u nasahnaaday tusbixuuna aada waa beriisanaysaan iyo wa cashiyan galabtii ayaa rabbi nasahnaaday markaa xiinadaa ku cadafoo raaci wa xiina waktina alla waa nasahnaaday tudhiruuna aada duhuraysanaysaan oo xilliga dee waxa weeyaan wakhtigii duhurku uu soo galo yukhriju ilaahay waa soo bixiyaa alxaya mid nool ayuu ka soo bixiyaa min almeyiti mid dhintay sida jalaaleynku uu ku fasirayo kalinsaani min alnudfa waaa'iri min albayda waa sida insaanka nool ee tallaabsanaya candhuuftaa dee meydka ah ee nolosha lahayn looga abuuray ee looga soo bixiyey waa sida shimbirkaa duulaya beedkaa aan noolayn ee aan tallaabsanaynen soconayn looga soo saaray ee looga abuuray sidoo kale waxaa soo gelaya yukhriju alxaya min almeyit dee ikhraaju shajari min alxabbi midhaha aan noolayn ee arlada hoosteeda iniyaha ama shinnida lagu aasayo ileen ma noolee geedkaa nool ee dhalaya baa ilaahay ka soo bixiyey yukhriju waa soo bixiyaa rabbi alxaya mid nool ayuu ka soo bixiyaa min almeyiti wax dhintay wa yukhriju waxaan u alla ka soo bixiyaa almeyita mid dhintay ayuu min alxayi mid nool ka soo bixiyaa tii hore uun cagsi waa kalnudfati waalbaydati min alinsaani waaa'ir wa kalxabbi min ashajar waa sida candhuufta uu uga soo bixinayo manidaas ama biyaha yaree noolayn dee insaankaa nool bay ka soo baxayaa shimbirtaad duulaysaa dee beydkaasay ka soo baxaysaa wa yukhriju lmeyita yacni nudfadii ama candhuufta aan noolaynay insaan nool bay dee ka soo baxaysaa sidoo kale beedka oo aan noolaynoon dee wax socdoo tallaabsanaya ahayn dee shimbirkaa duulaya ama digaagadaasaa laga soo bixiyey sidoo kale midhaha lagu shineynaya ama dhulka lagu beero ee lagu rido iyagoo dhintay dee midhahaas waxaa laga soo saarayaa geedkaa nool oo geedka ayay ka soo baxaan oo geedka ayaa midhaha dhalaya wa yuxyii alla waa nooleeyaa alarda dhulka bacda mowtihaa dhimashadeeda dabadeed baa alla arlada u nooleeyaa oo roobka iyo raxmaadka ku nooleeyaa wakadalik sidaa arlada alla u nooleeyey ayuunbaa tukhrajuuna idina laydiin soo bixinayaa oo allaha arladaa nooleeyey dhimashadeeda dabadeed aadamahana isagaa soo nooleynaya dhimashadooda dabadood wa min aayaatih ilaahay calaamadihiisa waaweyn ee rabbi lagu aqoonsado waxaa ka mid ah an khalaqakum inuu idinka abuuray alla min turaabin caro inuu idinka abuuray ama ciid humma idaa antum dabeed idinku markiiba basharun waaba idinkoo dada oo tantashiruuna arlada ku faafaya ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu idinka abuuray ciidda ama caradaas waxaa loo jeedaa ay khalaqa aslakum aadama min turaab aabbihiin aadamood ka soo jeedaan ayaa dee ciiddaa ama waxa weeyaan caradaa laga abuuray uma idaa antum dabeed idinku markiiba waaba idinkiioo basharun dad aadamiya oo tantashiruuna arladii ku faafaya macnaha ilaahay markuu aabbihiin aadam ciiddaa ka abuuray dabadeed xaawana feedhiisa bidix laga jeexay dabadeed labadoodaasi ay isku noqdeen dee zawj iyo zawjo isku xasilay wixii intaa ka dambeeyey dee bani aadamkii kalena ilaahay waxa uu ka faafiye oo ka abuuray labka iyo dhadigaa kulmaya marka waaba idinkii oo bashar iyo bani aadama arlada ku faafaya looma jeedo markaa dee isla daqiiqadiiba eh yacni waxa weeyaan dee maraaxisha macruufka ah markaad soo marteen ee la garanayo kadib waxaad noqoteen basharka arlada ku faafaya allah waxau yihi wa min aayaati oo dee basharnimo arlada lagu faafo waxaa ka horeysa maraaxisha insaanku uu soo marayo nudfatan uma calaqatan uma mudqatan uma in waxa weeyaan dee ruuxdii lagu afuufo uurka hooyadii muddo uu ku jiro waxaasoo dhan baa ka horeeya wa min aayaatih ilaahay calaamaadkiisa waaweyn ee rabbi lagu aqoonsado weynidiisa iyo waaxidnimadiisa waxa kaloo ka mid ah an khalaqa inuu abuuray alleh lakum idinka uu idiin abuuray oo min anfusikum nafihiinna xaggooda uu idinka abuuray aswaajan xaasas xaasaskaa ama dumarkaa litaskunuu si aa ugu xasishaan ilayhaa xaasaskaa xaggooda wa min aayaatih ilaahay aayaadkiisa waaweyn waxaa ka mid ah ee awooddiisa iyo waaxidnimadiisaba lagu aqoonsaday astaanta iyo calaamadda caddaynasa u ah an khalaqa lakum inuu alla idiin abuuray oo min anfusikum nafihiinna xaggooda inuu idinka abuuray aswaajan xaasas ama dumar maxaanuu idinkaga abuuray litaskunuu si aa ugu xasishaan ilayhaa xaasaska iyo haweenkaa si aa ugu xasishaan wajacala wuxuu alla yeelay baynakum dhexdiinna mawaddatan kalgacal buu yeelay iyo waraxmatan naxariis ayaa alla uu dhexdiinna dhigay inna fii daalik arrinkaa laydiin soo sheegay dhexdiisa waxaa ku sugan la aayaatin calaamado waaweyn oo in lagu cibro qaato mudan calaamadna waa ilaahay awooddiisa iyo waxdaaniyadiisa yayse ugu sugan tahay liqowmin qolo ayay aayaadkaasi ugu sugan yihiin qolada oo yatafakkaruuna ka fakaraya oo u fiirsanaya aayaadka rabbi ee lagula hadlayo waxaa loogu gaar yeelay waa liintifaacihim biha iyagaa ku intifaacayo wax ku qaadanaya wa jacala baynakum mawaddatan waraxma waxay meesha ka saaraysaa dee waxa weeyaan maahmaahdii soomaaliyeed ee nin iyo naagti colla maaha nabadna ma aha waxba kama jiraane wa jacala baynakum mawaddatan waraxma marka diinta sideeda loogu toosan yahay kalgacal iyo raxmad baa u dhaxaysa laakiin dadkeennu kalgacalka meel kaley dhigeen oy la doonteen baa laga yaabaa guriga halkii loogu talagalay way ka qaadeene laakiin maxabada rasmiga ah waa inay ninka iyo ooridiisa ay dhexdooda dhacdo oo ay isku xasilaan oo iyagu dad isjecel oo waxa weeyaan isu naxariisanaya ay noqdaan alla waxau yihi wa min aayaatih ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkiisa waaweyn ee calaamadda waa awooddiisa iyo qudradiisa dhammayska tiran waxaa ka mid ah khalqu samaawaati sama samaawaadka ama samooyinka abuuristoodaa ka mid ah iyo wal ardi dhulalka abuuristoodaa ka mid a aayaadka alle ee waaweyn iyo wakhtilaafu alsinatikum carabadiinna ama afafkiinna iskhilaafidooda ay iskhilaafayaan iyo wa alwaanikum midabadiinna iskhilaafka ay iskhilaafsan yihiin waxaa kaloo aayaadka rabbaaniga ah ka mid ah kala duwanaanshaha luqadihiinna iyo midabadiinna kala af baa tihiin kala midab iyo muuqna waa tihiin inna fii daalik arrinkiinaa laydiin soo sheegay dhexdiisa waxaa idinku sugan la aayaatin calaamado ayaa ku sugan muujinaya awoodda alleh lilcaalimiina kuwa wax kala garanayaan ee aayaadku ugu sugan yihiin waayo iyagaa kuwaan toobaya waxna ku qaadanaya wa min aayaatih ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkiisa waxaa ka mid ah manaamukum hurdadiinna bileyli habeenkii aada seexanaysaan iyo wannahaari maalintii aada seexanaysaan iyo wabtigaa'ukum doonista aada doonanaysaan min fadlih ilaahay deeqdiisa iyo risiqiisa aada raadsanaysaan ay binnahaar maalintiina nin walba uu foofayo oo risiqa rabbi uu raadsanayo wuxuu ku noolaan lahaa iyo maciishadiisa inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay dhexdiisa waxa ku sugan la aayaatin calaamado waaweyn oo lagu cibro qaataa ku sugan oo liqowmin qole ayay ugu sugan yihiin qoladaasoo yasmacuuna wax maqlaya loogama jeeda uun maqalkii dhagaha qof kastoo dhaga qabaa wax waa maqlaa laakiin waa maqal gaarahoo waa samaaca tadabburin wa tacaqulin waictibaar waa maqal loo fiirsanayo oo laga fakerayo dabeed wax lagu qaadanayo oo lagu waantoobayo waxaa laynoo tilmaamay ilaahay tabaaraka wa tacaala aayaadkiisa inay ka mid yihiin dee hurdada habeenkii aynu seexanayno wax iska caadiyahuun ma aha waa aaya min aayaati illaah ilaahay hadduu kaa qaado markaasaad garanaysaa wanaagga iyo halkay kuugu jirto hurdadu sidoo kale maalintii inaad qayluushataan oo maalinta barhtankeedii markaad subaxa hore fooftaan ee nin walba soo shaqaysto haddana wakhtigaa duhurkee la kala hadh galo inaad nasataan oo haddana seexataan iyaduna waa min aayaati illaah inaad risiqa rabbi raadsataan oo maalintii bannaanka u baxdaan oo fooftaan iyaduna waa min aayaati illaah waxaasoo dhan ilaaha idiin suurtogeliye idiin sahlay ayay mudan tahay inaad ku aqoonsataan oo ku garataan oo aydaan ka gaaloobin wa min aayaatih ilaahay calaamadihiisa waaweynee lagu aqoonsado awooddiisa waxaa ka mid ah yuriikum lbarqa ay iraa'atukum tusinta uu idin tusinayo albarqa hilaaca khawfan liajli khawfin cabsigelin darteedna uu idiin tusinayo iyo wa tamacan liajli tamacin rajogelin darteedna uu idiin tusinayo cabsigelin laydinkaga cabsiinayo dee sawaaciqda iyo danabka iyo waxyaabaha la midkaee ka iman kara inaad ka cabsootaan oo alla xustaan iyo rajogelin laydin rajogelinayo oo dee roobkii aada rajaysaan markaad hilaacii aragtaan marka waa khawfan wa tamacan oo dhinacna waa laga cabsoonayaa talow ma danab baaba ka soo socda dhinacna dee roobkii baa laga rajaynayaa waxaynu yuriikum ficilkan uga keennay masterka iraa'atukum waayo min aayaatihi waa khabar muqadam oo u baahan mubtade mu'ahar oo ka dambeeya mubtaduhu markaa wuxuu noqonayaa ficilka yuriikum masderka laga keenay iraa'ada waana sabki bilaa saabigo hore way inoo soo martayoo sida qaacidadii tasmacu bilmucayidi khayru min an taraahu way dhacdaa ficil an xarfu masder la socon masderkii haddana in laga keeno marka waa min aayaatih ilaahay aayaadkiisa waaweyn ee lagu aqoonsado waxaa ka mid ah yuriikum ay iraa'atukum tusinta uu idin tusinayo allah albarqa hilaaci uu idin tusinayo khawfan liajli khawfin cabsigelin darteed laydinku cabsiinayo sawaaciqda iyo danabka ka iman karta iyo wa tamacan liajli tamacin rajogelin darteed laydinku rajogelinayo roobka iyo raxmaadka wa yunazilu waxaa alla uu ka soo dejiyaa min asamaa xagga sare ee daruuraha maan biyo ayaa rabbi ka soo dejiyaa fa yuxyii dabeed wuxuu ku nooleeyaa bihi biyahaasi alarda dhulka ayuu ku nooleeyaa bacda mowtihaa dhimashadeeda dabadeed inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay dhexdiisa waxaa ku sugan la aayaatin calaamaad lagu cibro qaataa ku sugan oo liqowmin qole ayay ugu sugan yihiin qoladaasoo yacqiluuna wax kala garanaya oo caqli leh waayo ninkii caqli leh unbaa aayaadka alle ku waantooba ka kala caqli ma leh walow haba isku haysta dadka ka ugu caqli badane waayo caqli ilaahay lagu garan waayo caqli ma aha hadhowna waa laga calaacali wa min aayaatih ilaahay aayaadkiisa waaweyn ee awooddiisa calaamadda waa waxa ka mid ah an taquuma inay istaagto alsamaau samada iyo waalardu arladuba biamrih ilaahay amarkiisa ay ku istaagto macnaha aayaadka alle waaweyn waxaa ka mid ah in cirka iyo dhulkuba amar alle iyo idankii ay ku taagan yihiin oo samadu aanay dhulka kusoo dhacayn dhulkuna hoos aan u go-ayn labaduba waxay ku taagan yihiin oo arladuna meesheeda uga dhaqaaqi laadahay samaduna halkeeda uga zuuli laadahay waa biamri illaahi wa qudratihi waa amar alleh iyo awood rabbi wa min aayaatih ilaahay aayaadkiisa waxaa ka mid ah an taquuma asamaa in samadu ay ku istaagto oy ku taagan tahay iyo waalardu arladuba biamrih ilaahay amarkiisa inay ku taagan tahay oo midna aani meesheeda uga zuulay humma idaa dacaakum dabeed marka allow idiin yeedho dacwatan hal yeedhmo marka uu idinka yeedho min alardi arlada xaggeeda macnaha idinkoo xabaalihiinnii ku jira hal mar marka laydin yeedho idaa antum waaba idinkoo markiiba takhrujuuna bannaanka u soo baxaya uma nufika fiihi ukhraa faidaa hum qiyaamun yanduruun waa marka suurtii lagu dhufto nafkhatu lbacthi waannushuur markiiba waaba iyagoo soo dareeraya oo bannaanka u soo baxaya marka dacwatan waa masdaru mara oo hal mar marka laydin dhawaaqee suurta lagu dhufto markaaba waa soo baxaysaan dib u sugi maysaan walahu man fi الsamaawaati wاlardi kulu lahu qaanituun walahu ay walilaah alla ayuunbay u sugnaadeen man makhluuqaadka fi الsamaawaati cirarka dhexdooda ku sugan iyo waalardi kuwa dhulalka dhexdooda ku sugan intaba allunbaa iska leh oo abuuray oo maamula kullun dhammaantood mid waloo ka mida makhluuqaadkaasi lahu ay lilaah alla ayuunbay qaanituuna kuwa ateecaya ay yihiin siday mufasiriintu ku fasireen waa taacatu اliraada laa taacatu اlcibaada waa taaco ay ateecayaan ilaahay wuxuu ka doono aanay diidi karayn laakiin taacadii cibaadada ma aha waayo makhluuqaadku ilaahay may wada caabudina qaar badan baa caasiyey oo fa minkum kaafirun wa minkum mu'min laakiin ilaahay wuxuu ka doonay cid diidi kartaa kuma jirto mana diidayaan macnuhu markaa waxa weeyi wuxuu alla u qadaray ama ku xukumay ama uu dadka ka doonay cid diidi kartaa kuma jirto markuu doonuu noolaynayaa markuu doono waa dilayaa markuu doonuu cudur ku ridayaa markuu doono waa ka bogsiinayaa markuu doonuu caydh ka dhigayaa markuu doono cuud iyo waxa weeyaan hanti ayuu siinayaa marka maqaadiirta iyo waxa rabbi uu xukumaye addoommadiisa uu la doono cid diidi kartaa ma jirto weeyaan marka waa taacatu liraada laa taacatu lcibaada arrintaana jamalku futuuxaatulilaahiyaha ayuu ku tilmaamayaa wuxuu odhanayaa wa cibaaratu nahri muطiicuuna liafcaalihi laa yamtanicu calayhi shayun yuriidu ficlahu bihim cibaarada nahrigu waxa weeyi macnaha waxay ateecayaan afcaasha waxyaabaha rabbi ku samaynayo oo shay diidi karaa ma jiro waxa alla uu doono inuu ku sameeyo oo min xayaatin nolol ah wa mowtin geeri ah wa maradin cudur ah wa sixatin caafimaad ah fahiya taacatu liraadati laa taacatu lcibaada marka waa adeecitaanka wixii alla ka doonay ee adeecitaankii xagga cibaadada ma aha oo qaar fara badan baan dee mu'miniinba ahayn marka kullun mid waloo makhluuqaadkaa ka mid ihi lahu ay lilaah alla ayaa qaanituuna ay yihiin kuwo adeecaya oo wuxuu alla ka doono aan diidi karayn oo u hoggaansamaya wa huwa rabbi aladii waa allaha yabda-u bilaaba alkhalqa abuurista uma yuciidu haddana soo celinaya wa huwa icaadadaasi mastarka yuciiduda u celiyo wa huwa icaadada iyo soo celinta alla addoommadiisa uu soo celinayaa ahwanu way u fududahay calayhi ay cala allah ay hayinun ilaahay waa u fududahay ama wa huwa icaadadaa soo celinta uu soo celinayaa addoommadiisa ahwanu way uga fududahay calayhi ay cala allaahi alle ay min albad'i bilaabidii waa uga fududahay ay binisbati ilaykum ama biictibaari almakhluuqiin waa marka la fiiriyo ama la eego xagga makhluuqaadka iyo aadamaha daciifka ah oo ahwanu marka hore waxaa fiican in la yidhaha afcalu tafdiili laysa fii baabihi yacni afcalkan ama afcalu tafdiilkan ahwan maanta baabkiisii kuma sugna ee sifadii waxa weeyaan ama aslul ismi unbaa laga macnaynaya wahayanun macnuhuna waxa weeyaanuun ilaahay isagaa abuurka bilaabay inuu soo celiyaana way u sahlan tahay oo kuma cusla kaasi waa tafsiir haddiise laga dhiga ahwanka inuu baabkiisii afcalu tafdiilku yahay oo shay shay ka fudud loo macnaynayo macnaha markaa waxay noqonaysaa in la yidhaaho waa nisbada marka loo eego xagga khalqiga oo caadada khalqiga waxaa lagu yaqaanaa qofku hadduu shay bilaabo shaygii dabeed uu ka baaba-o inuu dib u soo celiyo ayaa uga sahlan markii hore uu hal abuurayey oo qofku shayga marka u horeysa uu hal abuurayo iyo isagoo hore u sameeyey laakiin uu ka baaba-ay inuu dib u soo celiyo dee qofka waa u kala sahlan tahay marka waxaa loo jeedaa nisbada idinka khalqigii oo siday idinla tahay aragtidiinna iyo garaadkiinu sida uu yahay aada fahmi kartaan dee labada markaad caqligiinna ku eegtaan bilaabid iyo soo celin kol haddaa bilowgii rumaysantihiin oydaan beeninayn inuu alla idin abuuray dee waxaaba kasii fudud soo celintee maxaa u beeniseen marka waa marka garaadkooga wax lagu qiimeynayo dadku sida ay fahmayaan oo arrinkaasoo kale jalaaludiin almaxalli isagoo tilmaamaya arrinta aynu sharaxnay wuxuu odhanayaa wa huwa ahwanu calayhi min albadi binnadari ilaa maa cinda almukhaatabiina soo celintu waxay uga fududdahay bilaabidii hore marka loo eego dadkan lala hadlayaa iyagu sida ay fahmayaan ama garaadkoogu yahay min ana icaadata shayi as'alu min ibtidaa'ihi waa marka la eego sida ay dadka lala hadlayaa u yaqaanaan ee ah in shayga in dib loo soo celiyaa uga fududdahay in la bilaabo markaa wailaa fahumaa cinda allahi tacaala sawaaun fi suhuulati waxa uu yihi waa dadka uun sida ay iyaga agtooda ka tahaye xaqiiq ahaan labadu ilaahay waa u siman yihiin oo uma kala soocna bilow iyo soo celin waa isugu mid wa huwa alle alladii waa allaha yabda-u bilaaba alkhalqa abuurista uma yuciidu haddana soo celin doona wa huwa icaadadaa iyo soo celinta alle addoommada uu soo celinayaa ahwanu ay hayinun waa u fududay calayhi alle walahu alla ayuunbuu u sugnaaday almathalu sifadii baa rabbi u sugnaatay sifadii alaclaa ee sarraynta badnayd ee wax la siman ama lala mathalaa aanay jirin fi samaawaati samooyinka dhexdooda ayaa sifada sare allo ugu sugan tahay iyo wal ardi dhulalka dhexdoodaba wa huwa alle alcasiizu allaha qaalibkae awoodda badan weeyi alxakiimu ee xikmadda badan ee xukumka iyo xikmaddaba iska leh daraba waa yeelay rabbi lakum idinka wuxuu idin yeelay mathala tusaale aada wax ku garataan baa alla idin yeelay min anfusikum nafihiinna xaggooduu tusaalaha idinka yeelay naftiinna ilaahay mithaal iyo tusaale idinka soo qaatay meel dheerba looma doonin oo waa maxay mithaalku waa kan hal lakum ma idiin sugnaadeen aadamihii iyo makhluuqaadkiiow mimaa kii xaggiisa ma idinka sugnaadeen kaasoo malakad ay hanatay aymaanukum midigyadiinna oo addoommadiinna ah xaggooda ma idinka sugnaadeen min shurakaa'a kuwa idinla leh oo idinla wadaaga fii maa kii dhexdiisa rasaqnaakum aanu idinku arsaaqnay oo fa antum idinka ay wahum iyo iyagu yacni wahumna soo qadar oo fa antum idinka oo kuwa maalkan iskale iyo addoommadanba iyo wahum iyaga oo addoommadaad lahaydeen ah sida maalka loo leeyahay sawaaun aada u simantihiin markaa fiihi ay fii maa rasaqnaakum xoolihii aanu idinku arsaaqnay takhaafuunahum weliba idinkoo ka baqanaya addoommada wax idinla wadaagaya ka khiifatikum sida cabsidiinna aada uga baqataan oo kale anfusakum nafihiinna wuxuu jalaaleynku odhanayaa ay amhaalakum min alaxraari yacni kuwa idinka idinla mid ee xortee wax idinla leh shuraakada tihiin sidaa uga baqataan oo kale iyagana uga baqanaysaan kadalik ay kamaa bayannaa tilka alaayaat sidaa aayaadkaa hore aanu u soo caddaynay oo kale ayuun baa nufasilu aanu u caddaynaynaa oo u kala dhigdhigaynaa al aayaati aayaadka qur-aanka ah liqowmin qolo ayaananu u bayaaminaynaa oo u caddaynaynaa qoladaasoo yacqiluuna wax kala garanayoo caqli iyo garaad leh halkan waxaa masalkiiyo tusaalaha laga soo qaatay dadka bani aadamka a naftoodii baa tusaale laga soo qaatay tusaaluhuna waxa weeyi waxaa la yidhi bani aadamow addoommaa leedihiin idiin khidmeeyo oo idiin shaqeeya rag iyo dumarba addoommadana waxaa loo mulkiyaa sida maalka loo mulkiyo oo ninka hantidiisay ka mid yihiin isagoo dee xoreeyo mooyaane inta ka horeysa hantida iyo xoolaha uu dhaqanayo siduu u mulkiyo ayaa addoommada loo mulkiyaa marka waxaa la weydiiyey waa istifaam inkaari oo bimacna nafi ah oo horta wax dhacaya ma aha mana sameeyaanoo sidaasi ma dhacdo laakiin si ay wax ugu qaataanoo bal inuun ay u fakeraan baa waxaa lagu yidhi war addoommadiinnaa idinku aa leedihiin qaar addoommadiinnaa aada mulkidaan ka midihi hantidiinna miyay idinla wadaagaanoo shuraaka idinkula yihiin oo weliba idinka iyo iyagu aada u siman tihiin waxaa hanti lahaydeen oo weliba intaasuun maahee aada uga baqanaysaan inaad ku tasaruftaan idan la-aan iyagoon idin ogeyn sidaad uga baqataan dadka xortee aada shuraakada tihiin ee xoolaha ku shuraakowdeen inaydaan ku tasarufi karin oon xoolihii aydaan u tashan karin idan la-aan idinkoo isla og mooyaane oo dee waxaa la yaqaanaa dadka xortee shuraakada ah dee ninna gaar xoolaha uguma tasarufi karee wax laysla ogyihunbaa loogu talin karaa ama lagu samayn karaa markaa addoommo sida kuwaa xorta oo kale intay wax idinla yeesheen oo aada u siman tihiin la-aantood aydaan tallaabo qaadi karin xoolihii noo u tashan karin miyay jiraan jawaabtu waa maya oo istifhaamtan hal lakum mimaa malakad jawaabteedu waa laysa lakum kuwa sidaasi idinma sugna oo waa la ogyahay qof bani aadami addoon isagu uu mulkiyey inaanu odhanayn shuraakaad igula too waynu u simannahay wax dhacaya ma aha muraadka haddaba halka loo socdaa waxa weeye haddaad addoon yaroo daciif oo adigu aada mulkidood berriba xorayn karto haddaad u oggolaan weyday hantidaada inuu kula yeeshood ku sinaataan sideed u oggolaateen addoommada ilaahay isagu abuuray ee uu arsaaqaye aada qirsan tihiin isaguba inuu abuuray qaar ka mid a inaad tidhaahdaan ilaah bay shuraako leeyihiin oo cibaadada ay la wadaagayaan oo aanu la simannaa sideed arrintaa ugu tiraabaysaan ama aada ugu hadlaysaan marka waa arrin dee qofka inuun caqli iyo garasho leh uu ka garaabayo oo aanu diideyn oo naftaadii baad u oggolaan weyday addoonkaagu inuu wax kula yeesho sideed ilaahay ugu oggolaatay addoommadiisa qaarkood inay wax la yeeshaan oo tidhahdo way la siman yihiin tacaala allaahu can dalika culuwan kabiira allah waxau ihi bal kaba kaalay taase itabaca waxay raaceen aladiina wixii dalamuu dulmiga falay ku dulmi falay inay shirki iyo gaalnimo galeen waxay raaceen ahwaaahum hawooyinkooda iyo rabitaanadooda bikayri cilmin cilmi la-aan baanay ku raaceen faman kumaa yahdii hanuunin kara man axadka adala allaahu alla u halleeyo yaa hanuunin kara wamaa lahum umana sugnaanin kuwa min naasiriina waxu hiliyaa uma sugnaanin faaqim wajhaka liddiini xaniifan fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah allah waxau ihi faaqim toosi nebi muxamedow anta waman tabicaka adiga iyo intii ku raacdayba toosiya faaqim toosi nebi muxamedow wajhaka wejigaaga ku toosi macnaha niyadaada iyo qasadkaaga iyo waxaad samaynayso iyo acmaashaadaba ku toosi liddiini diintaa toosan ku toosi wejigaaga xaniifan xaal aad tahay mid ka soo baydhaya oo ka soo iilanaya baatilka iyo diimaha aan waxa weeyaan xaqa ahaynoo u soo leexanaya diinta xaqa ah fitrat allah waa mansuubun biliqraa o ay ilzamuu laazima dadkiiow dhammaantiin laazima iyadoo nebi moxamed hormood iyo hoggaan idiinku yahay fitrat allah diinta alle ee islaamkaee aadamaha alla ku abuuray laazima oo fitrat allah waa diin alislaam waa diinta alle uu aadamaha iyo makhluuqaadka ku abuuray marka ilzamuu laazima fitrat allah ilaahay diintiisa islaamka ee waxa weeyaan addoommadiisa uu ku abuuray laazima allatii taasoo fatara annaasa dadka uu ku abuuray alle calayhaa korkeeda fidradaa fayow ee saliimka ah ee diinulislaam iyo towxiidka ah ee alla addoommadiisa ku beeree ku abuuray laasima oo dhinacna ha uga baydhina laa tabdiila bedelaad likhalqi illaah ilaahay abuuristiisa uu ku abuuray diinta addoommadiisa wax bedeli karaa uma sugnaan laa tabdiila bedelis la bedelaa likhalqi illaah ilaah abuuristiisaa uma sugnaan uu addoommadiisa diintaa toosan ku abuuray daalika kaa la soo sheegay oo fidradaa iyo diintaa uu ku abuuray addoommadiisa ama towxiidkaas addiinu waa diinkii alqayimu ee toosnaa walaakina akhara annaasi ha yeeshee dadka badankoodu laa yaclamuuna garan maayaan arrinkaas muniibiina waxaa laga xaalaynayaa faacilka faaqim markaa faaqim anta damiirka mustatirkii waa anta oo mufrada oo nebiga u noqonaye sidee loo jamciyey waayo amarka waxaa kula socda nebi moxamed ummaddiisa marka lafdiga damiirku mufradba ha noqdo laakiin xagga macnaha iyo muraadka waa ka jamaco adiga iyo intii ku raacdayba sidaa sameeyaa meesha ku qadaran idan markaa waxay noqonaysaa muniibiina adiga iyo ummadaada ku raacdayba muniibiina xaalatiin kuwa u noqonaya ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa kuwa u noqonaya xaal aad tihiin macnaha wejigaaga diintaa ku toosi idinkoo dhammaantiin ah kuwa ilaahay xaggiisa u noqonaya jalaaludiin almaxalli wuxuu odhanayaa ey akhlis diinaka lilaahi anta waman tabicaka macnaha diintaada alla u badhaxtir adiga iyo inta ku raacdayba muniibiina xaala aad tihiin kuwa u noqonaya ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa kuwa u noqonaya xaal aad tihiin wattaquuhu allana ka baqa oo ciqaabkiisa waxaad ku mutaysanaysaan iska jira oo ha ku dhicina wa aqiimuu oogana alsalaata salaadana ooga oo xaqeeda iyo xuquuqdeeda u dhammaystiro waxbaha ka dhimina oo walaa takuunuu ha ahaanina min almushrikiina kuwa mushrikiinta ha ka mid ahaanina min aladiina kuwii ha ka mid noqonina inta mushrikiintii caam ahaan loo sheegay ayaa haddana waxay ku caanbaxeen ee tilmaan iyo sifo u ahaa gaar loo soo soocay si dadka muuminiintii uga digtoonaadaan oo kuwa aanay ugu dayan marka waxaa la yidhi min aladiina mushrikiinta la sheegaya waa kuwa sifadan leh tilmaantan yaan laydinka helin min aladiina kuwii ha ka mid noqonina kuwaasoo faraquu kala geeyey diinahum diinkooda kala geeyey oo wa kaanuu ahaaday shiyacaa koox koox ahaaday oo dee ikhtilaafkii yahuud iyo nasaare tawaa'if kala duduwan waa kuwii u qaybsamay oo midnata kale aanay bixinayn oo wa kaanuu ahaaday shiyaca koox koox noqday kullu xisbin koox walibana bimaa ladayhim waxa agtooda ahaaday ayaa farixuuna ay ku faraxsan yihiin oo la dhacsan yihiin tafsiirkii hore ayaynu ku soo faahfaahinay oo qofkii doonaa uga noqon karaa laakiin macnaha guud waxa uu yahay dadka muslimiinta ah waajibka la saaray waxa weeyi inaanay sida gaalada u kala googoyn ama u kala tafaraaruqin oo aanay isku khilaafin oo koox koox aanay u noqone ummad keliya oo ku midaysan diinta alla u soo dejiyay inay noqdaan waxaa kaloo meesha laga qaadanayaa anna tafaruqa in kala tagga ummaddu ay kala tagtaa fidrada saliimka uu ka hor imanayo oo diinta alla aadamaha ku abuuray iyo fidrada fayow ee dadka ku beeran waa midnimada in la kala tagana naftu waa ka didaysaa marka wixii ilaahay ku abuuray dadka ee diinta wanaagsan ahayd midnimo ayaa qofka ay jeclaysiinaysaa marka fidradii layna yidhi fidrat allaahi alatii fatara annaasa calayha in la kala tagaa way ka hor imanaysaa oo ma waafaqsana ummadda islaamkuna maanta cid waliba halkay joogto innagana ku dhaho ummadda islaamka qolo walba degaanka iyo waddanka ay joogto si dhabay u dhandhamiyeen qadhaadhka kala tagga iyo ururada iyo tafaruqa qolo walba halkeeday ku dhandhamisay dhibaatada ah haddana looga taag waa inay ku toosnaadaan midnimada diinta islaamka oo kooxa kooxa unba haddana la kala yahay diin iyo siyaasadba waidaa masa annaasa durun dacow rabbahum muniibiina ilayh waidaa massa marka uu taabto annaasa dadka durun dhibaato marka ay taabato dacow waxay baryayaan rabbahum rabbigood ayay baryayaan muniibiina xaalo ay u noqonayaan ilayhi rabbi xaggiisa ay u noqonayaan uma idaa adaaqahum dabeed marka uu dhadhansiiyo rabbi minhu xaggiisa uu ka dhadhansiiye raxmata naxariis idaa fariiqun waaba iyadoo markiiba koox oo minhum iyaga ka mid ihi birabbihim rabbigood yushrikuuna ay cid kale la wadaajinayaan maxay ugu shariik yeelayaan liyakfuruu si ay uga gaaloobaan bimaa kii aataynaahum aanu siinay oo nicmada badbaadinta aanu soo badbaadinay si ay uga gaaloobaan oo nicmadaa u dafiraan fatamatacuu waa amru tahdiidin wa waciid waa amar hanjabaad iyo goodi ah ee maaha fasax loo fasaxayo waxaa la yidhi fatamatacuu iska raaxaysta haddaba fa sawfa taclamuuna walee wakhti dambaa ogaan doontaan ay caaqibata ficlikum haada falkiinaa foosha xun ee aada falaysaan cidhibxumada ka dhalata mar danbaa dhandhamin doontaane iska tamatuco wixiina wata am anzalnaa calayhim sulطaana marka halkaa waxaa laga qaadanayaa kuwan shirkiga iyo gaalnimada looga taag waayey marka arrintu ay ku cidhiidhiyoonta ee albaab walba ku soo xidhma ee mawjadaha baddu ay ku kacaan rajacuu ilaa fidratihim fidradii markii hore lagu beeray ee ah ilaahay iyo diin jacaylka in ilaahay uun wax walba qaban karo tii bay dib ugu laabanayaan ilaan fidradan waa lagu abuuray iyagaa ogaan u diiday oo si badrheedha u beeniyey laakiin naftu markay qabato wax allo wixii asnaamiyo ilaahyo alle sokadii ay caabudayeen waa ka tegayaan dibna waxay ugu noqonayaan fitrat allahi alatii fatara annaasa calayha yaa allah bay odhanayaan laakiin ayaan daradooda sii daa'imi maayaane markaaba waa ka baydhayaan oo halkoodii bay ka miisayaan allah waxau yihi am anzalnaa calayhim sulطaana am waa tii munqaicad ahayd ee bimacnaa bal iyo hamsat listifhaam lagu awilayey am bal kaba kaalay taase a anzalnaa ma waxaanu ku soo dejinnay kumaanaan soo dejina waa istifhaam inkaariya oo bimacna nafyi ah bal kaba soo guurtaase anzalnaa a anzalnaa ma waxaan ku soo dejinnay kumaanaan soo dejine calayhim korkooda sulطaanan maxujo iyo daliil baanu ku soo dejinnay oo fa huwa daliilkaasi yatakallamu waxa uu ku hadlayaa bimaa kii kaanuu ay ahaayeen bihi maaga yushrikuuna kuwa ilaahay la wadaajiya waaba yaabe ma waxaanu ku soo dejinnay daliil tusinaya shirkiga iyo gaalnimada ay gelayaan iyo gaalnimada ay walaaqanayaan jawaabtu waa maya wax loo soo dejiyo daliili ma jire iyagaa anbaday oo si badrheedha u beeniye xaqii oo u caddaaday oo ay garanayaan jalaaleynku waxaa u odhanayaa fa huwa yatakallamu takaluma dalaalatin ee ya'muruhum bilishraak yacni ma wuxuu kula hadlayaa daliilkaasi yacni hadal tusin uu tusinaayo oo dee kitaabkiibaa dhawaaqayo oo hadal iyo cod la maqlaya le looma jeeda ama daliilkiie macnaha waxaa loo jeedaa uunma daliil baanu u keennay tusinaya gaalnimaday ku jiraan inay sax tahay ma daliil sidaa tusinayaa loo keenay oo takalumku takalumu nudqi loogama jeede waa takalumu dalaala ma daliil sidaa tusinaya ayaa u yimid weeyaan muraadku allah waxau yihi waidaa adaqnaa markaanu dhadhansiino annaasa dadkii raxmata naxariis oo waxa weeyaan dhibaatadii soo yacni ku dhacday ay ka soo kabtaan ee barwaaqo iyo raxmad iyo roob ay helaan farixuu way ku farax kibrayaan bihaa raxmadaanu dhadhansiinay way ku farax kibrayaan oo faraxani maaha faraxii mahadnaqa nicmada intaad ku faraxda allihii ku siiyey inaad ku mahadiso taasi ceeb maaha oo fabidaalika falyafraxuu waaba layna faray wixii wanaagsan in lagu farxo iyadoo lagu mahadinayo rabbiga ku siiyey laakiin faraxani waa qooq iyo kibir waa farax kibir baa la yidhaha waa bimacna tuqyaan waidaa adaqnaa markaanu dhadhansiino annaasa dadkii raxmata naxariis oo roob iyo barwaaqo ay helaan farixuu way ku farax kibrayaan bihaa raxmadaanu dhadhansiinay wain tusibhum hadday haleeshana sayi-atun xumaan oo dhibaata ku dhacdo oo waxa weeyaan cudur ama cabsi ama caydhnimo ama abaar dhibaatuni hadday ku dhacdo bimaa bisababi maa shay sababkiina ay ugu dhacdo shaygoo qadamad ay hormarsatay aydiihim gacmahoodu idaa hum waaba iyagoo markiiba yaqnatuuna quusanaya markiiba waa quus oo macnaha waxay iloobayaan wax allo wixii ilaahay hore uu gallad ugu galay markiiba waa iloobayaanoo waa quusanayaan ka-annamaa weligoodba raxmad inaanay arag marka labadaasay u dhexeeyaanoo waa maray quusaan oo dhulka isla dhacayaan oo baroortoodu badato iyo yaa allaahuda iyo maray kibrayaan oo qooqayaan oo nicmadii alla uu siiye ay ku caasiyayaan labadaasunbay u dhexeeyaan laakiin ruuxa muuminkii sidaa maahoo nicmadana ilaahay siiyuu ku mahadinayaa si ay ugu daayimto dhibka ku dhacayna waa ku sabrayaa ilaah baanu baryaa inuu ka dulqaado allah waxau ihi awalam yarow oo miyaanay arkayna mase ogeyn ana allaha in alla yabsudu u ballaadhiyo arrisqa arsaaqada liman yashaa cidda uu doono alla inuu risiqa u ballaadhiyo oo wayaqdiru uu ku cidhiidhiyo ay calaa man yashaa cidduu doonana uu ku cidhiidhiyo miyaanay ogeyn ama arkayn ina fii daalik arrinkaa la soo sheegay dhexdiisa waxaa ku sugan laayaatin calaamado lagu cibro qaato liqowmin qole ayaanay ugu sugan yihiin qoladoo yu'minuuna rumaynaya rabbi subxaanahu wa tacaala allah waxa u ihi faaati sii nebi moxamedow iyo qof kastoo mukhaadabow oo nebi moxamed rumeeyo raacayow dalqurba dhowaanshaha ka u saaxiiba xaqahu xaqiisa sii xoolaha xaqii uu ku yeeshay ilan xoolaha xaq baa lagu waajibiyey markaa ka kuu xiga ee xigtada u saaxiibka ah xaqiisa sii walmiskiina miskiinka baahanna xaqiisa sii wabna sabiili ka waddada hayana xaqiisa sii yacni kii waajibka ahaa iyo kii sunnada ahaaba xuquuqday xoolaha ku lahaayeen sii daalika xaqsiintaa ayaa khayrun u khayr badan liladiina kuwa yuriiduuna doonaya wajha allah ilaahay wejigiisa kuwa doonaya ee ilaahay dartii wanaagga u samaynaya kaasaa u khayr badan wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa almuflixuuna kuwa liibaanee guusha gaadhay waa un iyaga oo jumlada macrifatu طarafeynka damiirulfasliguna uu dhexdhexaystay waxay tilmaamaysaa xasru اlfalaaxi calaa haaulaa in guusha kuwaa lagu gaar yeelaya iyagunbaa guulaystay allah waxa u ihi wamaa aataytum waxaad bixisaan oo min riban ziyaado ah liyarbuwa si uu ugu kordho ugu ziyaado fii amwaali اnnaas dadka xoolahooda si uu ugu ziyaado falaa yarbuu ku ziyaadi maayo kaasi cinda allah ilaahay agtiisa ku kordhi maayo oo ku ziyaadi maayo wamaa aataytum wixii aada bixisaan oo min zakaatin sadaqaah tii sunnada ahayd iyo tii waajibka ahaydba wixii sadaqa aada bixisaanna turiiduuna xaal aada doonaysaan wajha allah ilaahay wejigiisa xaalo aada doonaysaan fa ulaa'ika kuwaasi kuwa sadaqada ilaahay wejigii u bixiyaa hum iyagunbaa almudcifuuna kuwa libinlaabtay ujuurta iyo abaallada ee libinlaabka ajarka helay waa kuwa aayaddan wamaa aataytum min riban liyarbuwa fii amwaali nnaas culimmadu waxay yidhahdeen waxay ku saabsan tahay waxaa la yidhaha hibatu thawaab hibada qofka aada wax siiso adoo doonaya inuu kaa abaal mariyo oo waxaad bixisay wax ka badan uu kuugu bedelo markaa taasi ma bannaan tahay mise ma bannaana inaad waxu bixiso tuka badan ku hel waayo dadka qaarkood baa laga yaabaa inay qof wax iska haystoon uwa baahnayn ay wax ugu geeyaan tukaa badan ha kuugu soo bedelo marka arrinkaasi ma bannaan yahay mise ma bannaana waa masale culimmadu ay isku khilaafeen laakiin sida raajixa waxa weeye way iska bannaan tahay laakiin ajar iyo dembi midna ma leh oo cabdillaahi ibnu cabbaas oo kale waxa uu yidhi laa lahu walaa calayhi waxna ka heli maayo ajara dembina loo qori maayo oo aahaam iyo yacni waxa weeyaan macaasi loo qori maayo ibnu cabbaas iyo ibnu jubayr iyo taawuus iyo mujaahid sida uu jamalku futuuxaadka kaga soo warinayo waxay yidhaahdeen haadihi alaayatu nasalat fii hibati athawaab aayaddani waxay ku soo degtay hibada abaalmarinta iyo xoolaha kale lagu doonayo arrinta noocaasa jamalku waxa uu futuuxaadka ku tilmaamayaa nebiga waa laga xarimay maqaamkiisa sare darteed oo nebiga waxaa lagu yidhi walaa tamnun tastakthir yacni waxa bixin oo cid waxa siin adoo ku badsasho dalbaya wax ka badan ku hel markaa dee qofka maqaamka sare waxaa loo diidi karaa dadka caadiga ah waxaan loo diidin markaa nebi moxamed taa waxaa loogu diiday waa liculuwi maqaamihi maqaamkiisa iyo darajadiisa sare darteed ayaa isaga taa loogu diiday laakiin dadka kale waa isaga xalaal laakiin ajarna ka heli maayaan dembina looga qori maayo falaa yarbuu cinda allaahina waxa weeye laa hawaaba fiihi lilmucti kii waxaan bixiye tu ka badan ku hel lahaa ilaahay agtiisa abaal uma yaallo oo macnaha loona libinlaabi maayo sida xasanaadka iyo wanaagyada loo libinlaabo iska dhaaf in la libinlaabee hal ajarna ka heli maayo markaa waxaa doonaysa xoolahaaga ku badso ilaahay agtiisa kuugu badan maayo waxba kuuma yaallaan macnihiiyo muraadku waa intaas waayo kaanamaa fii amwaali nnaasna waxaa looga cabiray xoolahan qofka kale markuu siinayo kaanamaa inuu doonayo xoolaha dadka kale dhexdooda inay xooluhu ugu bataan ilaan xoolihii xoolahan dhex galay ku ka badan inuu usoo bedeluu doonayaa allah waxau yihi wamaa aataytum waxaad bixisaan oo min riban ziyaada aslu ribana waa ziyaadada wixii ziyaado aada bixisaan ee cid siisaan liyarbuwa si uu ugu ziyaado fii amwaali innaas dadka xoolahooda dhexdooda si uu ugu ziyaado dabeed idinkuna aada ziyaado u heshaan falaa yarbuu ku ziyaadi maayo cinda allaahi alla agtiisa oo ajar iyo abaal kaga heli maysid wamaa aataytum wixii aada bixisaan oo min zakaatin sadaqa ah turiiduuna xaal aada ku doonaysaan sadaqada bixinteeda wajha allah ilaahay wejigiisa aad ku doonaysaan oo dan kale iyo muraad kale aydaan ka lahayn fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu almudcifuuna kuwa libinlaabtay ajarka iyo abaalka ee laablaabyada faraha badan ee ujuurta helay waa kuwaas marka macnuhu waxa weeye kuwana allaylahe libinlaabka iyo ziyaadada helay ilaahay wejigii wax u bixiyey laakiin kaa xoola ku hel u bixiyey libinlaab isagu ma helin macnuhu waa sidaa libinlaab iska daayee ajar xataa dee xasanana kama helin weeyi allaahu alle aladii waa allaha khalaqakum idin abuuray uma rasaqakum haddana idin arsaaqay uma yumiitukum haddana idin dili doona uma yuxyiikum haddana idin noolayn doona hal min shurakaa'ikum wadaagayaashiinna alle aada wax la wadaajisaan miyay ka mid yihiin man qaar yafcalu samaynaya min daalikum arrimaha la soo sheegay xaggooda min shay-in ay shay a wuxuun ka samaynaya haddaba kuwaad ilaahay wax la wadaajinaysaan ma ka mid yihiin kuwo waxaa la soo sheegay ee min alkhalqi waalrisqi waalixyaa'i waalimaatati abuuridda iyo arsaaqidda iyo noolaynta iyo dilidda ah madkuuraadkaa la soo sheegay wuxuun ka mida kuwo samaynayaa shurakadiinan ma ka mid yihiin oo la odhanayo kaasi waxbuu arsaaqaa kaasi waxbuu nooleeyaa kaasi waxbuu abuuraa ma ka mid yihiin jawaabtu waa maya ka mid ma aha subxaanahu ilaahay nasahnaa-u watacaala waa ka koreeyey camaa yushrikuuna waxay la wadaajinayaan rabbi waa ka hufan yahay waana ka sarreeyaa allah waxa uu ihi dahara waxaa ka soo ifbaxay alfasaadu xumaantii iyo dhibaatadii filberi bannaanka dhexdiisa iyo walbaxri badda dhexdeedaba bimaa bisababi maa shay sababkii ayaana dhibaatadu bad iyo beriba uga soo ifbaxday kaasoo kasabad ay kasbatay aydi nnaas dadka gacmahoodu ay kasbatay maxaa dhibaatadu bad iyo beriba uga soo ifbaxday liyudiiqahum si uu alla u dhadhansiiyo dadka bacda aladii ay bacda cuquubati aladii kii cuquubada ka dhalatay badh ka mid ah kaasoo camiluu ay sameeyeen yacnii dembigay sameeyeen cuquubadiisii badh ka mida si alla u dhadhansiiyo ayaa dhibaatadaasi u dhacday haddaba badhkanna maxaa loo dhadhansiinayaa waa cilatun bacda cila lacallahum yarjicuuna likay yarjicuu si ay alla ugu noqdaan tabaaraka wa tacaala fasaadka waxaa looga jeedaa waa kaljadbi wa qilati alamطaari wa kahrati alwabaa'i wاlmixani wa maxqi اlbarakaati wاlgaraqi fi اlbixaari wa tawaqufi اtijaaraati intaba waa ku dhacaya dhibaatada badiyo beriba ka soo ifbaxday waa abaaraha waa roob yaraanta waa masaa'ibka iyo mixanka iyo aafaadada iyo cudurada waa baraka la-aanta biyaha iyo baadkaba laga qaadayo waa qarqoonka badaha doonyaha iyo maraakiibta iyo waxay sidaanba ay ku qarqoomayaan waa ganacsiyada iyo wadooyinka xidhmaya ee istaagaya dee waa dababkan inagu cusub ee maanta meel walba ka kacaya waxay ka mid tuhin alfasaadu fi lberi waalbaxar oo markaa dembiguu bato dhibaataduna waa badataa qofka muslimkaee dhabta ihina marka dhibaata ku dhacdo meel kale lama doonto naftiisuu ka eega waayo khaswadii uxud saxaabadii rasuulka ee ugu qiimo badnaa oo nebi moxamed uu dhex joogo khayru khalqi illaah ah markay jabeen ilaahay wuxuu ku yidhi qul huwa min cindi anfusikum meel kale ha u doonina waxaa idinku dhacay naftiinuu ka ahaaday waxay ahayd hal macsiyo oo nebigu amarkii uu nimanka rumaadaa siiyey oo ay jabiyeen amarkaa keliyay khilaafeen sababtiisa ayay ku jabeen rasuulkii alloo dhex jooga imise amar baynu jabinaa had iyo habeenba imise dembi iyo macsiyo ayaynu samaynaa had iyo habeenba dee markaa waxa inagu dhaca ee aynu dareenno dhinac weligu inagaga yimaadaba waa inaynu dareenno qul huwa min cindi anfusikum madax iyo mijabo markaa towbadkeen caamaa loo baahanyay dadku haddii aanay toobad keenin oo aanay qaadan fafiruu ila allah war ilaahay xaggiisa u carara dhibaatadu sidaasunbay kuugu socon awooda isaga qabatana ma helaysi markaa dahara alfasaadu fi lberi waalbaxri waa aafaadka iyo masaa'ibka dhacayaa looga jeedaa badiyo beriba ka dhacaya maxay ku dhacayaan ilaahay baa tilmaamo bimaa kasabat aydi nnaas waa dadka gacmahoodu waxay galabsadeen haddaad adigu awliye iska dhigto oo tidhaahdo un aniga maaha waa meel kale laa sababta ugu horeysa naftaada weeyaane u noqo iyadoo hagaaji haddaba haddii dhibaatadu ay dembiga sababtiisa ku dhacayso maxaa dhibaatadaasina loo dhadhansiinayaa dadka oo dhibaatadaasi ugu dhacaysa waa liyudiiqahum bacda aladii camiluu dembigana ay galeen cuquubadii ka dhalatay barhkiisi loo dhadhansiiyo hadda cuquubadii oo dhan maaha waxaa kaloo halkaana laga garanayaa wax allo waxaynu galle haddii laynaga gooynayo cidibay nagamay hadheenoo waa baabi'i lahay cidi baaqay nagamay noqoteen oo walow yuaakhidu allahu nnaasa bimaa kasabuu maa taraka calaa dahriha min daaba ilaahay dadku waxay galaanba hadduu ka goynayo arlada korkeeda dad iyo duunyo wax dul socdaba lagagama tageen walaakin yuaakhiruhum ilaa ajalin musama ha yeeshee wuxuu dib ugu dhigayaa muddo dambe oo la magacaabay markaa bacda aladii camiluu waa naxariis alla inoo naxariisanayo dembigii cuquubadii ka dhalatay dhammaantii maahee badhkii baa layna dhadhansiinayaa badhkaa laftiisa ujeeddada iyo hadafka ka dambeeyaa waa maxay lacallahum yarjicuun likay yarjicuu bal inay intay isdareemaan dembigay galeen iyo dulmigooda ay dib ilaahay ugu laabtaan si rabbi ugu naxariisto dee maanta waxaynu u baahannahay madax iyo mijaba lacallahum yarjicuun wax allo waxa dhibaato dhaca hadday nolol adayg tahay hadday colaad iyo cabsi tahay hadday dabab iyo duufaano tahay hadday sixir barar tahay hadday maciishad iyo nolol adkaato tahay wax allo waxa dhib adduunka ka dhaca ibnulqayim ayaa tilmaamaya oo odhanaya wax allo waxa arlada masaa'ib iyo dhibaatooyin ka dhacaa waa bisababi dunuubi bani aadam ilaahay kama gardaraa waa dunuubta aadamuhu uu galo unbaa lagaga goynayaa hadday gartaan iyo hadday garan waayaanba markaa maanta dhibaatooyinka taagan waxa weeye bimaa kasabat aydi nnaas meel kale waxba ha u doondooni waxaana dhacay un liyudiiqahum bacda aladii camiluu waxaana lagaa rabaa un lacallahum yarjicuuna idan madax iyo mijo mujtamaca oo dhan ummadda islaamka oo dhan meelay joogaanba wadamada kalena dee waa idinka arkay waxa zalaasil iyo dhulgariir iyo duufaano ka dhacaya teennu waxabay waa caana kugu daata soo maaha marka adduunka waxa ka dhacaya aad daawato waxaasoo dhammi waa dhibaato caam oo ummadda islaamka maanta diintii ka durugtaye kulli waxaasoo dhan maxaa dawoow ah lacallahum yarjicuun inay dadku alla usoo noqdaanoo diintoodii ay dareemaan oo gartaan qul waxaa tidhaa nebi maxamedow siiruu socda fil ardi ay cala alardi arlada korkeeda socda oo fanduruu eega kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu aladiina kuwii cidhibtoodu siday ahaatay min qablu ay min qablihim iyaga ka horreeyey waxaad ku tidhaahdaa arlada socda oo waxaad eegtaan kuwii idinka horreeyey cidhibtoodii halkay ku dambeysay kaana akharuhum badankoodu wuxuu ahaaday mushrikiina kuwa mushrikiinoo ilaahay cibaadadiisa cid kale la wadaajiyey waxaa meesha ku qadaran fa uhlikuu bishirkihim dee shirkigoodii baa lagu halaago cidi kama hadhin allah waxau ihi faaqim toosi nebi maxamedow wajhaka wejigaaga toosi oo lidiini diinka ku toosi diinkii alqayimi ee toosnaa diintaa toosan iyo towxiidka niyadaada iyo camalkaaga iyo yacni iraadaadkaaga iyo qasadkaagaba ku toosi min qabli an yaatiya intaanuu iman ka hor yowmun maalin intaanuu iman maalinka oo laa maradda celinin lahu maalinka aanu u sugnaan oo min allaahi alla xaggiisa celina aanay uga sugnaan maalin aan cidi celin karayn intaanu iman ku toosnow towxiidka iyo diinta xaqa ah waa amar nebiga la siinayo ummaddiisuna ay ku raacsan tahay alla waxau ihi yowmaydin maalinta ah maalinta aan la celinayn waa qiyaamahae yasaddacuuna way kala tegayaan dadkii oo macnaha waa fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir tasaduca asalkiisa waxaa la yidhaha dildillaca gidaarka ku yimaada marka waxaa looga jeedaa yasaddacuuna waa kala tegayaan dadkii qaar naarta xaggeeda u kaca iyo qaar jannada u kacaba labadii qolo qaabka loo kala tegaya waa kuwan man axadka kafaro gaalooba huwa manku facalayhi korkiisa waxa ahaaday kufruhu ay jazaau kufrih gaalnimadiisa abaalkeeda iyo cuquubada ka dhalatay isagay saaran tahay waman camila ruuxa sameeyana saalixa ay camalan saalixa camal wanaagsan qofka sameeyana falianfusihim waxaa loo jamciyey mantaa xagga macnaha jamac ka ahe falianfusihim kuwa sidaa sameeyey nafahooda ayaa yamhaduuna ay u goglayaan jannada naftoodii bay jannada ugu gogol xaadhayaan mansilo iyo maqaam wanaagsan inay ka galaan marka labadaasaa loo kala kacay kuwo gaaloobay oo naarta naftooda u goglay iyo kuwo islaamay oo naftooda jannada u goglay labadaasunbaa loo kala kacay waxaa la yidhi tacbiiru calaafi lkufri fiihi dalaalatun cala athiqali waalmashaqa gaalnimada in calaa laga cabiray fa calayhi kufruhu korkiisa gaalnimadiisa wixii ka dhashay uu saaran yihi culayska iyo mashaqada gaalnimada iyo cuquubada ka dhalatay bay tilmaamaysaa oo isagaa xambaarsan qofka culays hadduu xambaarsan yahay dee waa hiqal marka calaabaa laga cabiray fa calayhi kufruhu waa culayska iyo mashaqada gaalnimada iyo cuquubada ka dhalan doonta wa tacbiiru llaami fi liimaani fiihi dalaalatun cala almulki wannafci in iimaankii iyo camalkii wanaagsanaa laam laga cabirayna waxay tusinaysaa waxtarka iyo inuu wax mulkiyey oo janno iyo wanaag iyo abaal weyn inuu helo u mulkiyey ila laamtu mulki ayay tilmaantay iyo ikhtisaas oo falianfusihim yamhaduuna nafahooday u goglayaan jannadoo uga gogol xaadhayaan liyajziya yasadacuunadaa ku tacalluqi laamu tacliilka maxay dadku u kala tegayaan liyajziya si alla ugu abaalmariyo si ilaahay u abaalmariyo aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wacamiluu saalixaat camaladan wanaagsanna sameeyey min fadlih deeqdiisa si uu rabbi ugu abaalmariyo waayo inahu alleh laa yuxibu ma jecla alkaafiriina kuwa gaaladaa ma jecla marka mar haddaanu jeclayn kuwaana waa cadaabayaa kuwan mu'miniintoo uu jecel yahayna wuu jannaynayaa waxay culimmadu yidhaahdeen min fadlih daallun calaa ana alihaabata tafadulun maxdun min fadlihi cabiridda la cabiree laga tilmaamay jannadii fadli lagu tilmaamay waxay tusinaysaa abaalmarinta ay mu'miniintu helayaan waa deeq ilaahay ku galladaystay uun laakiin camalkoodu wuxuu gooyey ma aha waa sida xadiidkin waclamuu annahu lan yadkhula axadu minkum ljannata bicamalih yacni waxaad ogaataan midkiinna jannada inaanu camalkiisa ku gelayn qaaluu walaa anta yaa rasuula allah waxay yidhahdeen adiguna rasuulkii allow camalkaaga miyaanad ku gelayn qaala walaa ana ilaa an yatagamadanii allahu bifadlin minhu waraxma aniguna ku geli maayo ilaahay yacni camalkayga anigu ku geli maayo in ilaahay deeqdiisa iyo raxmaddiisa igu geliyo mooyaane marka culimmadu waxay isku waafajiyaan acmaasha marka bimaa kuntum tacmaluun sababta jannada camalka lagu tilmaamayo iyo markan la leeyahay camalka ku geli maysaan waxay ku jamciyaan ba-ina waa baa-u sababiya ba-ina waa baa-u lmucaawada marka ba-da la sugayo ee bimaa kuntum tacmaluun waa sababiye oo sabab buu camalku u yahay laakiin uma dhigmo oo ma gooyo oo janno daa'ima weligeedba iyo camal aad muddo kooban samaysay marka horeba wax isu dhigma oo isu qalmo ma aha markaa ba'da la sugayaa waa sabab buu u yahay laakiin ma gooyo uma dhigmo ta la diidayaana waa mucaawadada oo camalkaagu ma gooyo uma dhigmo beddelna kama noqon karo laakiin waa un sabab markaa sababtaa la sugay beddelkiiyo mucaawadada ama ciwadkana waa la diiday oo jannadu waa maxdu fadlihi wa raxmatih allah waxau yihi wa min aayaatih allaha aayaadkiisa waxaa ka mid ah an yursila inuu soo diro alriyaaxa dabaylaha mubashiraatin xaala ayhiin kuwa bushaaraynaya jalaaleynku waxau odhanayaa ay litubashirakum bilmatari si ay dabaylahaasi roobka idinku bushaareeyaan iyo waliyudiiqakum waxaa kaloo alla usoo diraa iyo waliyudiiqakum si alla ydiin dhadhansiiyo min raxmati naxariistiisa wax ka mida oo roobka ah iyo walitajriya alfulku si ay doonyuhu u socdaan biamrih ilaahay amarkiisa ay badaha dhexdooda ugu socdaan iyo walitabtaguu si aada u doonataan oo u raadsataan min fadlihi ilaahay deeqdiisa iyo risiqiisa ay bitijaarati fi lbixaar ganacsigaad badaha dhexdooda ka ganacsanaysaan si aad risiqiina ugu raadsataan iyo walacalakum tashkuruuna walikay tashkuruu si aada rabbi ugu mahadnaqdaan walaqad arsalnaa wallaahi laqad arsalnaa waa diray min qablika adiga hortaa nebi maxamedow rusula rusul ayaanu diray oo ilaa qowmihim qoomkooda ayaanu u diray fajaa'uuhum dabeed waxay ula yimaadeen bilbayinaat xujooyin cadcad bay ula yimaadeen fantaqamnaa markaa meesha waxaa ku qadaraan fakadabuuhum dee waa beeniyeenoo may rumayn dabeed maxaa ka dhashay beenintoodii fantaqamnaa dabeed waxaanu ka aargoosanay oonu cadaabnay min aladiina kuwii ajramuu xumaha falay ee ambiyada beeniyey wa kaana waxaa ahaaday baa alla u yihi xaqan mid waajiba ayuu ahaaday oo calaynaa korkayaga waajib ku ahaaday nasrulmu'miniina wa kaana waxaa ahaaday xaqan mid xaq ah oo waajib ah calaynaa korkayagana ku waajibay waxaa ahaaday nasrulmu'miniina mu'miniinta u gargaaridooda yacnii inaanu mu'miniinta u hiilinno oo gaalada uga hiilinnaa waa xaq korkayaga ku waajibay baa alla yihi subxaana ilaahayna cidina wax kuma waajibiso cidina waxba kama- kama xarinto ee isagaa naftiisa wuxuu doonana ka xarima innii xaramtu dulma calaa nafsii wuxuu doonana ku waajibiya wa kaana xaqan calayna kataba rabbukum calaa nafsihi araxma marka isagaa wuxuu doona alle xaq isaga dhiga waajiba laakiin cid wax ku waajibin kartaa ma jirto aayaddani waa tasliyatu lirasuuli illaah wa wacdun binasri illaah waa laabqaboojin nebiga loo laabqaboojinayo guusha iyo gargaarkana loo ballan qaadayo oo waxaa la leeyahay kuwii hore ambiyadii horeba markii la beeniyey rusushii waa u hiilinay gaaladiina waanu jebinay adigana sidaasoo kale ayaanu cadowgaagana u jebin adiga iyo inta ku raacdina aanu kuugu hiilin macnuhu waa sidaas allaahu alle aladii waa allaha yursilu soo dira alriyaaxa dabaylaha rabbi waa ka soo dira fa tuhiiru dabeed waxa ay kicisaa dabaylahaasi saxaaban daruura ayaa ay kicisaa fayabsutuhu fa tuhiiru waxa ay kiciyaan markaa daruurahaasi saxaaban daru yacni waxaan ujeedaa dabaylaha fa tuhiiru hiya waa alriyaax fa tuhiiru dabaylahaasi waxay kiciyaan saxaaban daruuro dabaylaha la soo diray daruuray kicinayaan fayabsutuhu dabeed ilaahay wuxuu ku ballaadhiyaa oo ku fidiyaa daruuraha fi samaa xaggan sare ayuu daruuraha ku fidinayaa rabbi oo kayfa yashaa sida alla sida uu doono ayaa alla ugu ballaadhinayaa daruuraha xagga sare oo alcalaamatu abu tayib fatxulbayaanka wuxuu ku odhanayaa kayfa yashaa taaratan saa'iran wa taaratan waaqifa mar daruurihiioo socduu ku fidinayaa xagga sare marna iyagoo taagan wa taaratan mutbaqa wa taaratan hayra mutbaq mar iyagoo isku daboolan oo isdul saar saaranood moodda inay isku dul rasaysan yihiin marna iyagoon isdul saarayn wa taaratan ilaa masaafatin baciida wa taaratan ilaa masaafatin qariiba mar waxa uu ku fidinayaa meel dhow oo aan dheerayn marna meel dheer oo waxa weeyaan fog marba meel ayuu ku fidinayaa wa taaratan wataarata min naaxiyati الshimaal wa taarata min naaxiyati اljanuub mar xagga waqooyiga iyo waxa weeyaan qiblada ayaa uu kasoo fidinayaa mar xagga koonfurta iyo januubka yacni marba sida uu doono ayaa ilaahay ugu fidinayaa xagga sare wayajcaluhu waxaanu alla ka yeelayaa kisafaa qayb qayb ayuu ka yeelayaa daruurahaas qayb qayb ayuu ka yeelayaa iyo gobol gobol fataraa dabeed waxaad arkaysaa alwadqa dhibicii roobka oo yakhruju ka soo baxaya min khilaali daruuraha dhexdooda ka soo baxaya fa idaa asaaba marka uu ku haleelo rabbi ee uu gaadhsiiyo bihi roobkaasi man yashaa cidda uu doono oo min cibaadihi addoommadiisa ka mid a idaa hum waaba iyagoo markiiba yastabshiruuna bushaaraysanaya oo ku farxaya wain kaanuu min qabli an yunazla calayhim min qablih abuu cumar waxa uu yihi sida alcalaama abu tayib fatxulbayaanka uu kaga soo naqlinayo kulu maa kaana bimacna araxmati fahuwa jamcun wamaa kaana bimacna alcadaabi fahuwa muwaxadun dabaylaha wixii macno raxmadeed iyo roob ah waa jamac wixii macno cadaabana waa mufrad oo waa keli wuxuu soo qaatay marka bal huwa ma stacjaltum bihi riixun waa mufrad wuxuu soo qaatay ka maali riixin fiihaa sirun asaabat xarha qowmin riix waa mufrad fa yursila calaykum qaasifan min alriixi fayugriqakum bima kafartum waa mufrad walain arsalnaa riixan fara'whu musfaraa marka wuxuu odhanayaa wixii bimacna alcadaab waa mufrad wixii bimacna araxmana sida kuwan waa jamacoo wa min aayaatihi an yursila الriyaaxa mubashiraatin allahu اladii yursilu الriyaaxa waa jamac allah waxau yihi wain kaanuu intu waa mukhafafa min ahaqiila ay waina alamra washana xaalkiiyo arrinku wuxuu ahaa kaanuu waxay ahaayeen min qabli an yunazala intaan roobka lagu soo dejin horteed calayhim korkooda min qablihi ay min qabli insaalihi soo dejintiisa hortii roobkan waxay ahaayeen lamublisiina kuwa quustay oo raxmaddiiba ka quustay marka min qablihi waxay adkaynaysaa un min qabli an yunazala calayhim min qablihi waa lagu sii akiday allah waxau ihi fandur bal haddaba eeg nebi maxamedow iyo qof kasta oo mukhaatabo oo ehel waa in lala khitaabo bal eeg ilaa aathaari raxmati illaah ilaahay naxariistiisa raadadkeega bal eeg kayfa yuxyii siduu alla u nooleynaya alarda arlada bacda mowtihaa dhimashadeeda dabadeed siduu rabbi u nooleynayo ina dalik allaha sidaa arlada dhimatay u soo nooleeyey lamuxyi lmowtaa dadka dhintayna isagaa soo nooleyn doona alcalaama abutayib fatxulbayaanka wuxuu ku odhanayaa wa hada istidlaalu biixyaa'i almawaati calaa ixyaa'i alamwaat tani waxay daliil u tahay dhulka dhintay ee lasoo nooleeyey in loo daliishaday dadkii dhintayna in lasoo noolayn doono wa huwa alle calaa kulli shay wax walba qadiirun kii awoodo weeyi waxaana ka mida waxyaabuhu awoodo dee ixyaau lamwaat kamaa axya almawaat inuu dadka dhintay soo nooleeyo sida arlada dhimatayba uu soo nooleeyey wallahu aclam